munaasabadan waxay tiitoyo ka qalanjibiyeen ku dhowaad labaatan arday oo baratay hiftinta qur-aanka kariimka ee qoolka eebaya weybale ka goboday degmada bardaal ee gobolka baay taasoo ay ku qayb galeen culamo macalimiin shalduwan waalidiin iyo qaybo shalduwan bulshada intii munaasabada dareertay waliba shahaadooyin la gudoonsiiyey ardayda langobdi taasoo hayti dhiirigelin iyo ku heleen maamulsha iyo macalimiintiio maadaamayo in ku badan sanad iyo hawadan xiftinta qur-aanka angoreen hanugmida ulmada iyo martida ee ku qayb galay munaasabada iyo ardayda kala dardaarmeen iyo sii wadaan baradowka qur-aanka kariimka si markaasi uunku ka faa'iideeyaan bulshada intii kale ardadaasna waa runtii ardada qur-aanka iidan faylahayan agayg ahaan intian hoo ka toosti may wahan eeb ku saliimay ahaayan khayra lasiya marka maylaha ardadaas wal hatii umadu yimma jaran ilaa inan er baaraka allahu fiikum qofka may hoobada ka aragta may waa walaadajeeladaas may larayihin sida markaas way aataarta baa ka aroorti baaraka allahu fiikum saas daraatii intian qur-aanku dhegeysadaan baaraka allahu fiik araay hoobku jiska isu dhamaay baaraka allahu fiik maadaama ka camalfalla ka camalfalow aataartiya ka aroorti intaas madian ku guduba ardada qur-aanka iyo siyo meelan saaren ardada taaliyo qur-aan dhaafti madiyo qur-aanka dhammaayeen ramadaankii ardada maylan dhikayihiin casharo oo duruuse lan dhiki casharo oo duruuse ama sida kitaab oo kale masaajidkan walka akri dadki rooganku faa'iidaysadeen ardadun afartunka amayka jaraan ardadii cashara la dhiki bilow ramadaan maadaama ay qur-aankii baradano iyo meel saareen oo hatuku diblanka isku dhumi maahan illan hatu qur-aanku dhunsiyiinka jarna may leeraye ardada halan faa'iideeyo manaha ilmigiina waa halku siiyo maasha allah sidiidi kitaablan akri mashaayikhdan akridi iyona khayra ku sheegeen ardada may leeray dhiirnaanta iyo wal sheegow iyo su-aal ku jawaabowka dadkii walan agriya may wahaa galangaa ka teegeen tan haddaan kolongnay kolkumay ahay tahin ardaydeeda natiijooyinjeedna ogaadow jo oo dadkii markaas ogayn in ogaadaan maalimiinta ilaahay khayr si ha saheen oo ha gudbiyeen oo natiijooyinjo yaalan oo wal hasiin gudbi doona oo isiin argaasan dadka berjay waraaqasba ka gorinyiin fiiryaayan oo kadaalika ardayda iyona hadala ay kajareeno haan qur-aanka dhammaayaan ee iyona shahaadisiyo joojona wal sii doon hoba leer tan kolkuu may ahan habboon ardaydun taasi oo juhdi ay oo dadaal ha galeen in juhdiyo la ziyaadi walbarashadiiyo liweed oo kitaabo may leerahays dad ka berje horay balan akrihay lan ziyaadi ardayda kale jadiidka aniyan khutubadaas way lagaadadaan waana ima zaadin wiinan badan oo maalimiintii oo may leerahays siyaayaan oo khutubadaas way mashaayigdan akriyayaan tan la fadow may ahan meelin unu fadaan in maalimiin ha bahan mashaayig ha bahan dhinaga kale ahaana kumid ah ardayda langobada ee munaasabada iyo ku hadleen dareensho yoona aan mahadnageen waalidiintii iyo weliba dhammaan macalimiinta hasaartay kadhawmaayawaleerayis ibraahim cabdulaahi dareenkii aad iyo aadaan faylayey dhatunkaan qiibaadan boosmiya farta ee damaanta geeg shaadida nisaya markaas dareenkaan aadan faylayey lamasanaydi lamasanay barmeeloo ah aydiay madarsudan sanadii baraq ay ka jarata waalidiintay owlan macalimiintay iyo ciidanka loo magacan abdulshi abdulaahi leere aanka sinaamalay qaado waalidiinta iyo maalimiintan waxay garab galeen meelun ku maadnaya intiga dadaalan buus oo kale mara qoy doonaan maamulaahi leere abdulzaahi saaxaaji mamuujeedo ciidanka faraasa xamsin maamulaha iyo waalidiinta iyo maalim maalim
madarasada imaamu shaafiye magaalada berdaaleeye weybaaye ee taato hasaarasa arday aniska jaran kuri i gabdho oo baradeen xifdinta qur-aanka kariimka